iyadoo lagu howlan yahay daadejinta adeega kaarka aqoonsiga qaranka ee National ID ee hay'adda NIRA waxa ay xarun cusub ku hirgelisay degmada Daarusalaam ee gobolka Banaadir. Ugu horeyn, Mira Salaad Duxulow, guddoomiyaha degmada Daarusalaam oo furay munaasabadda lagu shaacinayay xarunta la hirgeliyey ayaa bogaadiyey hay'adda NIRA.
waa adeeg ay bulshadu qof kasta ama muwaadin kasta ee soomaaliyeed xaq u leeyahay ouna xaq ugu leeyahay si friiha in loo serfis gareeyo waxaan ballan qaadaynaa oo aan ilaalin doonnaa inaynay musuq maasuq iyo muxuu waxyaabaha qaar la sheegaya hayse degmadaan ka suuro gelin muwaadiniintana waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna nala shaqeeyaan oo aysan qayb ka noqon musuq maasuqa iyo iyo hebelow hore igeey aniga haddaan imid inaysan qayb ka noqonaan rajaynaynaa oo qof kasta ay faylka meesha uu ka leeyahana uu ka galo awna u dulqaato inta walaalka ka horeeya loo adeegayo ayadana insha allah waa idinka rajaynaynaa maareeye ku-xigeenka hay-adda niira cabdiraxmaan siciid axmed oo qayb ka ahaa mas-uuliyiinta kulanka ku sugnaa ayaa dhankiisa ka hadlay farxad gaara ayay noo tahay inaannu idiin keenno adeeggii aqoonsiga qaranka aannu idiin soo dhoweyno diiwaangelintii aannu idiin soo dhoweyno adeeggii aannu idiin soo dhoweyno maaragtay shaqaalihii waxaa la ii sheegay meesha ugu dhow ee ay dadka ku dhaqan degmada daarasalaam ay u tegi jireen si ay isku diiwaangeliyaan inay ahayd degmooyinka hilwaa yaaqshid iyo muxuu ahaaye dayneed marka in la ii keeno oo aa layku keeno degmadii aad deganaydeen wax weyn bay kollay ii tahay waajibkii hay-ad ahaan na saarnaa waannu ka soo baxnay oo waayidha waxaannu masaafada intaa leeg u soo jarnay inaydaan u baahan inaydu degmo kala tagtaan amba aad adeeg maaragtay aad ka raadsataan sidaas daraaddeed waxaannu ku keennay degmadiinnii idinkana waajibaadkii idin saarnaa ee ahaa inaad isdiiwaan gelisaan insha allah ayaa inoo bilaabmi doono berri oo khamiis ah